maanta oo sided iyo labatanki bisha Sebtembar labada kun iyo labatanka, Mudanayaal waalidiinta iyo daryeelayaasha, waxaan idin rajeynayaa inaad dhammaantiin nabad qabtaan oo caafimaad qabtaan. Muddo dhowr sanado badan oo dheeraada markii aan aad ugu hawlanahay dugsiga Clement Masbeck oo maamula ku xigeenka, waxaanu ka xunnahay run ahaantii in ay naga tagtay kow iyo labatanka bisha Oktoobar. Masbeck waxay ka shaqeynaysay iskuulka Clement muddo saddex iyo toban sannadood, toddobadii sano u dambeysayna waxay u ahayd maamula ku xigeenka. Shaqadii waxay ka bilowday Clement iyadoo takhasus ama aqoon dheeraad ah u leh xisaabaadka, taasoo ay la wadaagaysay carruurta iyo macallimiinta iyo fasalladoo dhanba sidii loo horumarin lahaa fahamkooda iyo waxbarashadooda iyo xirfadahooda xisaabta. Hawlaha ay aad iyo aad ugu hawlanayd waxay baraysay carruurta ama laga bartay dugsiga Clement dhammaan carruurtooda dhammaan waxay ka faa'iidaysteen khibradeedaas iyo toosintaas iyo taakuleynta ay shaqaalaha u sameynaysay ama ay ku dhiirrigelisay carruurta inay gaadhaan natiijada ugu fiican. Aad iyo aad bay uga adkaatay go'aan adag uu ahaa inay gabadhu shaqada ka tagto maadaama laakiin ay afar iyo soddon sano soo waday shaqada macallinimada, waxay go'aansatay in ay inta ka hadhay cimriga nolosheeda iyadoo eegaysa duruufaha qoyskeeda, inay shaqo kale oo tan la mid ah ama nooc kale ah ay markaa raadsato. Masbeck waxay aad iyo aad ula shaqeysay carruurta, shaqaalaha, iyo waalidiinta xilligii ay joogtay halkan, run ahaantiina aad baa loo taabi doonaa. Waxaan u qaadanayaa fursaddan inaan si aad iyo aad ah oo aan la koobi karin ugu mahadceliyo taakuleyntii iyo tilmaamistii aad u samayn jirtay waxtarka xisaabaadka carruurta, qoysaska, shaqaalaha, iyo anigaba shaqsi ahaan naf ahaantayda muddooyinkii sannadihii badnaa ee aan soo dhaafnay. Waxaan u rajeynayaa Masbeck in ay hesho mustaqbalkeeda mid fiican, markaana loogu mahadcelinayo hawlkarnimadeeda iyo dadaalka dheeraadka ah ee ay muujisay intii ay Clement joogtay. Maamula ku xigeenka cusub ee Msgobelo waxay bilaabi doontaa maalinta Isniinta kow iyo soddonka bisha Oktoobar sanadka labada kun iyo labatanka. Hadda waxay ahayd kaliya maamula iskuul ee Manchester, waxay dhowaana wayna soo booqan doontaa Isbuucida soo socdana wafdigu wayna soo gaari doontaa si ay ula kulanto carruurta iyo shaqaalaha iyo waalidiintaba. Waxaan doonayaa inaanu soo dhoweyno waqtigan xilli-dugsiyeedka inaga soo food leh. Waxaan idin rajeynayaa caafimaad qab iyo farxad inaad ku waartaan. Idin niyadsan, Maamulaha dugsiga, Ann Comboy.